Injiilka sida Markos. Markos cutubka koowaad.
bilowgii injiilkii ciise masiix oo ah wiilka ilaah sidii nebi isayaas u qoray eeyay waxaan hortaada soo dirayaa wargeeyahayga kan jidkaaga diyaargarayn doona waa codka kan cidlada kaaga qaylinaya jidka rabbiga hagaajiya waddooyinkiisa toosiya
waxaa yimid yooxana kan cidlada dadka ku babtiisayey oo ku wacdiyeyey baabtiiskii toobada dembidhaafka aawadiis markaasaa waxaa u soo baxay dadkii yahuudiye oo dhan iyo kuwii yeruusaalem oo dhan oo kulligoodna webi urdun ayuu ku baabtiisay iyagoo dembiyadooda qiranaya yooxanaa wuxuu guntanaa dharkiisii dhowarta giil ahaa oo suun migad ahna dhexduu ku xidhnaa oo wuxuu cunay ayax iyo malab dibadeed oo wax buu wacdiyey oo yidhi
waxaa iga daba imanaya ku iga itaal weyn kan aanan istaahilin inaan foorasado oo aan yeelmihii kabihiisa furo anigu waxaan idinku babtiisay biyo isaguse wuxuu idinku babtiisi doonaa ruuxa quduuska ah
wakhtigaas waxay noqotay in ciise ka yimid naasaret tii galili oo yooxanaa baa webi urdun ku baabtiisay isagii markiiba intuu biyihii ka soo baxay wuxuu arkay samooyinkii oo kala dillaacay iyo ruuxii oo sidii qooley oo kale dushiisa ugu soo degaya waxaa samooyinka ka yimid cod leh
adigu waxaad tahay wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay oo markiiba ruuxii baa xaggii cidlada u eryey afartan maalmood buu cidlada joogay shayddaan baana jarribay oo wuxuu la jiray dugaagga malaa'iguhuna waa u adeegeen kolkii yooxanaa la qabtay dabadeed ciise wuxuu yimid galili oo wuxuu dadka ku wacdiyey injiilka ilaah wuxuuna yidhi wakhtigii waa buuxsamay oo boqortooyadii ilaah waa soo dhowaatay toobadkeena oo injiilka rumaysta markuu badda galili agmarayey wuxuu arkay simoon iyo walaalkiis andaros iyagoo shabag badda ku tuuraya waayo waxay ahaayeen kuwa kalluun jillaabta ciise wuxuu ku yidhi i soo raaca waxaan idinka dhigayaa kuwa dadka jilaabta
markiiba shabagyadoodii way ka tegeen wayna raaceen markuu cabbaar socday wuxuu arkay yacquub inasebedi iyo walaalkiis yooxana iyagoo doonida dhexdeeda shabagyadoodii ku hagaajinaya markiiba wuu u yeedhay kolkaasay aabbahood sebedi iyo shaqaalayaasha kaga soo tegeen doonida oo isagay raaceen markaasay kafarna'um galeen oo markiiba sabtida wuxuu galay sunagoogga oo dadka wax baray waxayna la yaabeen waxbariddiisa waayo wuxuu wax u barayey sida mid amar leh oo uma uu baraynin sida culimmada markaasaa waxaa sunagooggoodii ku jiray nin jinni wasakhli qaba wuuna qayliyey oo wuxuu yidhi maxaa inoo dhexeeya ciise reer nasareedow ma waxaad u timid inaana baabi'iso anigu waa ku garanayaa kii aad tahay kan quduuska ahayna
ciise baa canaantay oo ku yidhi
aamus oo ka soo bax
goortii jinnigii wasakhda lahaa gilgilay oo cod weyn ku qayliyey ayuu ka soo baxay kulligoodba ayay la wada yaabeen sidaa aawadeed iyaga dhexdooda way isweyddiiyeen oo yidhaahdeen waa maxay waxani waa waxbarid cusub ah
xataa jinniyadii wasaqda lahayd amar buu ku amraa wayna yeelaan markiiba warkiisii waa gaadhay dhulkii galili ku wareegsanaa oo dhan oo markiiba kolkay sunagooggii ka soo baxeen waxay galeen guriga simoon iyo andaros iyaga iyo yacquub iyo yooxanaaba simoon sodohdiis baa qandho la jiiftay oo kolkiiba waxay isaga u sheegeen wax iyada ku saabsan markaasuu u soo dhowaaday oo gacanteeda qabtay oo uu kiciyey kolkiiba qandhadii waa ka baxday oo ay u adeegtay iyaga makhribkii goortay qorraxdii dhacday waxay u keeneen kuwa buka oo dhan iyo kuwa jinniye qaba markaasaa dadkii magaalada oo dhan albaabka ku soo ururay oo wuxuu bogsiiyey dad badan oo cudurro kala cayncayn ah qabay dadkanna jinniyo badan buu ka saaray oo uma oggolaanin jinniyadu inay hadlaan waayo isagay garanayeen aroortii hore intaan weli waagii baryin ayuu kacay oo wuxuu tegey meel cidlo ah halkaasuuna ku soo tukanayey markaasaa simoon iyo kuwii la jiray ka daba tegeen goortay heleen waxay ku yidhaahdeen dadka oo dhan baa ku doondoonaya wuxuu ku yidhi aan tagna magaalooyinka inoo dhow inaan halkaasna wax ku wacdiyo waayo taas aawadeed ayaan u imid wuxuu galay sunagoogyadoodii galili ku yiil oo dhan dadkana ayuu ka wacdiyey jinniyadiina ayuu dadka ka saaray markaasaa waxaa u yimid nin baras leh wuuna jilba joogsaday oo baryay oo ku yidhi haddaad doonaysid waad i daahirin kartaa kolkaasaa ciise u naxariistay oo intuu gacantiisa soo taagay ayuu taabtay oo ku yidhi waad doonayaa ee daahirsanow kolkiiba baraskii waa ka baxay oo wuu daahirsanaaday ciisena aad buu u xukumay oo markiiba ayuu iska diray oo ku yidhi ninna waxba ha kala hadlin laakiin tag oo wadaadka istus waxaad daahirsanaantaada u bixisaa wixii uu muuse amray marag iyaga ha u ahaateen laakiin wuu baxay oo bilaabay inuu aad u naadiyo oo warka faafiyo taas aawadeed kol dambe ciise magaaladu bayaan u geli kari waayey laakiin wuxuu joogay dibadda ee meelo cidlo ah meel kastana waa looga yimid